فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo hadahan oo kale aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo gelayso qodobada caawa barnaamijkaaad ku maqlaysaanna waxaa ka mid a ciidamada militariga xarakada shabaabulmujaahidiin oo weerar culus ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala tuulo hoos tagta magaalada mandheera wararkii ugu dambeeya dagaalkaasi ee na soo gaaray ayaan qaybaha hore barnaamijka ku eegi doonnaa shir u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka somalilan oo ka furmay dalka jabuuti ma dhabbaa in shirkaasi wax natiijo ah aysan ka soo bixin mas-uul ka tirsan maamulka somalilan oo arrimaha ka hadlay ayaad maqli doontaan iyo wararkii ugu dambeeya shirkaasi sidoo kale barnaamijka qodobkaasi waxaad maqli doontaan ujeedka ka dambeeya shirka jabuuti oo gadaal ay ka soo riixayso dowladaha maraykanka itoobiya iyo midowda yurub shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta xilalka ka soo qabtay dowladihii shisheeyuhu soo dhiseen sidee bay u arkaan shirka ka furmay jabuuti yana codod baan idinkaga haya muddada barnaamijka caawa u socda qodobadiisa waxaa ka mid ah howlo dayactir ah oo ka socda waddooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa ceel buur guddiga hawsha ku howlan ayaa caawa sharaxaya halka ay wax u marayaan sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ogaasyada beelaha murugsade iyo maxamuud hiraab oo howlaha socda ka hadlay wararkii ugu dambeeya coronafirus waa ka qayb barnaamijka dhuuxa sidoo kale khiyaartiina dhegaysatahay waxaan barnaamijka dhuuxa idinkugu hayaa culimo ku xidhan hargeysa muddo lix iyo toban sano ah oo laga hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin qodobadaasi ayaad caawa dhegaysan doontaan barnaamijka aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya waxaa igala qaybgelaya filibiin waa mar kaliyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa habeennimo isniin ah afar iyo labaatanka shawaalna waa ay ku beegan tahay barnaamijka ayaan gudageli doonaa oo isagoo dhammaystiran faahfaahsanna aad maqlaysaan muddada barnaamijku uu socdo waxaan goodhow faaqidi doonaa shirka jabuuti uga furmay madaxda dowladda federaalka iyo somalilan laakiin markan wararka inaga soo gaaraya mandheera ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan militariga xarakatu shabaabulmujaahidiin ay weerar culus ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala tuulo hoos timaada magaalada mandheera abaar xalay sakdii dhexe ayaa waxaa weerar lagu ekeeya saldhigga oo ku yaala tuulada walanqar ah oo hoos tagta degmada lafay ee gobolka mandheera dagaalka oo ku bilowday hub culus iyo mid fudud ayaa sababay khasaare kala duwan inkastoo ciidanka kenya aanay muddo badan dagaalamintaa beddelkeedana ay goobta isaga carareen inta la xaqiijiyey waxa ay ka carareen meydadka saddex askari iyadoo laga soo furtay saanad kala duwan sida aan ka soo xigannay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay kenya ayaa waxaa sidoo kale weerarkan looga dhaawacay toddoba askari waxaana ay dhacdada muujinaysaa sida ay al-shabaab ciidanka kenya ugu ugaarsanayaan goob walba لدين عظيم هو السامي hagaag wararka karoona la xiriiray iyo qodobo kale ayaa nagu soo maqan laakiin iminka dalka jabuuti magaalada jabuuti ee dalka jabuuti maanta waxaa isugu tegay madaxda dowladda federaalka kuwa somalilan ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya safiiro ka socday dowladaha yurub iyo maraykanka waxaa magaaladaasi shir uu kaga furmay madaxda dowladda federaalka iyo maamulka somalilan qaybaha hore furitaanka shirka waxaa hareeyey muran iyadoo labada dhinac ay isku maandhaafeen waxa laga wada hadlayo dowladda federaalka ayaa doonaysa in lasii ambaqaado wadahadaladii u dhexeeyey iyaga iyo somalilan halka maamulka somalilanna ay shirka la yimaadeen in marka hore dowladda federaalka ay fuliso wixii ka soo baxay afar shir oo horay ay ula yeesheen guddoomiyaha golaha guurtida ee somalilan salebaan maxamuud aadan oo ka mid ah mas-uuliyiinta somalilan shirka uga qaybgelaya ayaa sheegaya in wax natiijo ah aysan ka soo bixin shirka isagoo sheegay in shirkan gadaal ay ka riixayso dowladda maraykanka wax natiijo maanta ka soo baxay ma jiro waan ahayn somaliland waxay taagan tahay marka wixii hore la fuliyo markaasaynu wada hadli ee marka ay fuliyaan waxa kan wixii hore lagu heshiiyey markay fuliyaan markaasay furmi karaan laakiin hadda wax laga wada hadlayaa mid dee maraykankaa waxaan riixayey maraykankaa dowladdan farmaajo iibinayey taadaad u dhiganaysaa tayda u dhigimsayda u dhigi mayside waa kan doorashada gelaya markaa maraykankaa ninkan gacan siinayey isagaa wuxuu doonaya inay soo baxdo wadahadaladii dib bay u bilaabmeen somaliland iyo soomaaliya kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha golaha guurtida ee somalilan salebaan maxamuud aadan sawiro muujinaya shirka ayaa lagu baahiyey baraha internetka waxaana lagu sheegay in maanta shirka uu ahaa furitaanka oo keliya islamarkaana arrimaha labada dhinac hor yaala lasii ambaqaadi doono maalinta berita ah iyadoo laba guddi oo dhinacyada kulmaya ka wada socda ay bilaabeen shirar ku aadan kulamada waxaa xusid mudan in dhammaan madaxda shirka ka qayb gashay ay ku hadlayeen luqadda ingilishka taasi oo ay doonayaan inay ku qanciyaan dadka luqaddaasi yaqaana ee ka mid ah shisheeyaha fadhiyey madasha shirka haddaba wixii warar dheeraad ah ee shirka kusoo kordha wararkeena ayaad ku maqlaysaan laakiin goordhow waxaan gudageli doonnaa falanqayn shirka ku saabsan laakiin marka hore aan idiin soo gudbiyo qaar ka mid a dadka soomaaliyeed oo aragti ka dhiibtay shirkan raadgumin wax la idhaaho oo ay shacab la jehaynaya ay meeshu ku jirto waayo hogaamiyeyaasha ku kulmaya maanta jabuuti abiy axmed farmaajo muuse biixi iyo ismaaciil intaba hoostooda guux baa ka socda abiy axmed mudakordhin baa loo sameeyey in markaa shacabka reer etoobiya indhahooga meel kale loo jeediyay u baahan yihiin soomaaliya guux doorashaa socda oo ilaa imminka aan saldhigan loona maaralaayaay jabuuti waan ognahay kacdoonnada ka socda iyo muddooyinkii u dambeeyey wixii ka dhacayey wax bulshada indhaha bulshada ka qarsoon maaha intaasoo isbiirsadayba waxay iska kaashanayaan in horta indhihii ummadda geeska afrika ama miidhiyihii geeska afrika dhinac loo jihiyo aniga waxaa iila muuqataa niyow yacnii waxaan waxba ka naascadayn oo yacnii gacmo shisheeya un ka dan leeyihiin oo ku dhex jiraan maantaan waxaan odhan lahaa wadahadalka soomaaliya ee somalilan uga socda jabuuti waa hal bacaad lagu lisay wax ka soo kordhayaana ma jiraan waayo waddamo shisheeye ayaa gacanta kula jira oo inoo talinaya shanta soomaaliyeed waxaan odhan lahaa waa adinku isu kaalaya oo tashta laakiin inta laynoo talinayo had boqol aynoo yeedhayso ayna leedahay meel baynu ku wada hadlaynaa innagaa meel layna wada fadhiisanayaa wax dan oo inoo suurtogelaysaa ma jirto war danta dalku waxay ku jirtaa innaga oo aynu dadka gacmaha shisheeye iska saarna oo bartaa iska dhigna taladooda innaguna ka hadallo wixii inoo dana waa in aqoonyahankeenna la waraystaa siyaasigeenna la waraystaa innagu waayo waxa layihi gacmo gel jira hoos baa loo dhaqaa innagu waa ina hoos wada hadallaa isu nimaadnaa soomaaliya isugu nimaadnaa muqdisho ka wada hadallaa war maxay noo dana sidee baynu soomaalideenni iyo waddamadeenni la goosta isugu soo celin karnaa ugana tashan karnaad gacmaha shisheeye ee waddankeenna ka qudhaabsanaya kuwaas waxay ahayn qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed oo muujinaya dareenkooda ku aadan shirka ka furmay jabuuti dhan kale xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed ayaa iyaguna aragti ka dhiibtay shirkan waxaana ay sheegeen dowladda federaalka in ay wakhti ku darsato doorashadan ay laasho
xilliga hadda la joogana xukuumadda hal shay bisaa laga rabaa ama laba shay baan dhaho wixii ay haysay oo gacanta ay ku haysana inay sii xajiso iyo howlihii socday halka shay oo laga rabo waxaa arrima doorashooyinka maanta arrimahaasaa u taagan wadahadalkii socday inuu sii socdo ciddii ilaahay u qoratimaad ay kasii shaqayso laakiin qof gaar waa male annagoo dhannaa ka wada qayb qaadanayna dowlad goboleedada ka wada qayb qaadanaya dadka soomaalida ka wada qayb qaadanaya maxaa yeele waa arrinna khusaysa maadaama annaga walaalaheen dariskeenana xoogaa weli kalsooni badan aysan jirinna kuma fiicna inay soo farageliyaan iyaga xataa marka annaga waxaan rabnaa walaalaheen etoobiya laftigooda inay ka taxadiraan arrimahaas annaga waxaan rabnaa kalsoonidii in la soo celiyo dadka soomaaliyeed ee dadka reer etoobiya ka dhexey jirta laakiin annaga maalin walba arrimaheena dowladda etoobiya ina gacmaha kula jirto wax fiican maaha
bes midnimadii hala jiriyo waa kelmad fiican oo saxa taiminka bes waxaan leenahay kambeyn ololo doorashayaynu noqonin leh bes waa ka mug weyn tahay waa ka yacni cumqi fog tahay kambeyn doorasho iyo soo noqosho qof muxuu aha raba inuu kursi ku soo noqda yay noqonin leh waa ka fog tahay waa ka dheer tahay wakti dheer u baahan tahay waktiga time waktiga lagu soo aadiyey wakti sax maaha annagana waktigaasaan aan concern ka qabnaa inaan genuine laga ahayn oon yani niyad samaan iyo daacadnimo inaan laga ahayn waa waxaan dareemayne walaalaha soomaaliyeed inay heshiiyaan oo laysku soo noqdo oo la midoobo oo la waa raalliyaan ka nahay boqolkiiba boqol laakiin waktigeediina maaha dawladdii qaba lahaydna maaha dawlad oo bilo u dhiman yahay wakhtigeedii intaas waa inaan ina waadax aato caddaan hagaag haddaba shirkan muxuu soo kordhin karaa muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore ee loo qabtay somalilan iyo dowladda federaalka yaa ka dambeeya shirkan arrimahaasoo idil waxaan ka waraysanay oo falanqayntan idinku soo wajahan dhex dhignay suldaan maxamed garyare iyo xasan fayooke oo labadaba jooga dalka dibaddiisa waxaana hadalka ku horeeyey xasan fayooke bismi illaahi sala allahu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbi wasalam anigoo adeer horta ujeedada dhabta ah oo meesha loo tegey ma qeexi karo maxaa yeelay aniga warbixin gaara laygama sii waxa unan ka maqlaynaa waa waxa ilaa hadda meediyeeda laga faafinayo waxaana u malaynahayaa inay keligay ahayn cidda shirka ka qaybgelaysa marka laga reebo iyo cidda soo abaabushay weli dadka soomaaliyeed guud ahaan way ka qarsoon tahay macnaha practically sida wax loo rabo laakiin uun cinwaanka guud haddaan qaadano oo ah wadahadal soomaaliya iyo somalilan u furmaya oo jabuuti mataqaana saldhig ay u tahay gogasha uuna soo qalqaaliyo inay wada yimaadaan uu qalqaaliyey nicle abey oo ra-isul wasaaraha etoobiya intaas weeye waxaad rasmiga ah oo aanu ognahay haye xasan aad baad umahadsan tahay suldaan garyare adiga wax un ma ka sheegi kartaa ujeeddada la isugu tegay dalka jabuuti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الله سبحانه وتعالى ما رزقنا لقوم من السلم عليك أن سوكو بكريم وحنا أنا كرتي مهنا لو أقول كوكو في لكن كشفيا أبدان سؤال شائع aragtida ama sidaan filayo soomaalida waxaa tiraahdaa nin ku dilay oo iskuma jeedo macnuhu waxa weeyaan taariikhiyan soomaaliya rumaysigii ka hor iyo wixii ka dameeyey iyo dowladihii iska intiqaaligaayoo magacaa iskaha laakiin layidhi dowlad soomaaliya ka jirta ilaa iminka madax xabashi soomaali inay isu keento ama ay soomaaliya heshiisiiso oo ay midayso waa dhurwaa ari loo diray buu lamid bay lamid arrintaana waxaa wataa ninka magaca oramo wata laakiin amxaarka ah murtadka ana ah waxaa taariikhdu sheegaysa inuu muslim ahaa aabihiis muslim ahaa laakiin orthodox amxaaraha laga dhalay marka waa ka duwan yahay kuwa iyagu asal saliibiga ah waa mid murtadba xaggiga ka qoran yahay waxayna arrintu tahay anugu saan filayo laba arrimood inuu gaaro labada arrimood waxaa weeye mid midda hore oo waa waxa la yihahda internal barbos arrimo gudaha oo colays ka saaran waa la socotaa in ay diidan yihiin qoomiymihii xabashida gaaraanta hireegu inay doorashada dib u dhigaan waa diideen isagoo cudurdaar ka dhigtay cudurkan caabuqan koronaha si kursiga usii dheeraysto wiil ka dhaweynna waa tii golaha nawaabta ee etoobiya ay u kordhiyeen oo ay jabada kalena badana diideen sida tii orafta oramada tii soomaalida adigu wixii oo siyaasada markaa u taagnaa dhahay siyaasiyiin baan ama ku xisaabtamayay xukunka dalka marka taas waxaan ka wadaa arrimo gudeed oo problem ah oo siyaasadeed baa haysta tension culus baa gudaha ka haysta noocma waxaa la yihahda karitarismilaan dictatorna waa u muuqdaa taasi waa mid oo wuxuu rabaa inuu taa horta culayska ku yareeyo labaad etoobiya waxaa wayaa la sheegay inay samayso ciidan etoobiyaan oo xagga badda ah marinaska awalinta caalamka waxa weya dal aan bad lahayn maraakiib ma yeesho laanna ciduu ku daafacayo ama ciduu ciduu ka daafacayo ama meel geeni ma leh laakiin waxaa la yidhaahdo neutralka neutralka ama economic zonka ka baxsan caalamka ganacsiga waa u dhexeeyaa laakiin waxa territorialka dalka markaas ay xad leedahay waa qawaninta ay gaaladu caalamka u samaysa weeye ay ugu samaysteen xidhiirkaas ah dhulka ilaahay baa dadku u siman yihiin iyo camiraan iskale marka marka saa loo eego sharciyadaas territorialka waxa la yihahda ama deegaanka badda deegaanka dowladda markaas ayaa xukuntay ilaa laba boqol oo kilomitr wixii ka sheegeen waxa la economic zono wadaha caalamka u dhexeeya maraakiibta marto laba ka laha marka maraakiibta in meel la geeyo iyo ciidankaas la doonayana aakhirkana in soomaali lagu qabsado iyo muslimiinta geeska africa laga soo eritrea inkastoo nin musliman xukumo laakiin waa dad muslimiin badan oo lagu xisaabtamayaa dee saldhiggii muslimiinta bariga africa geeska africa xilligii ismaaniyadana waa hayto jarohi oboqi ilaa maart musawac jabuuti oo dad muslimiin soomaaliya degan canfar ilaa soomaali halgalb waqooyiga soomaaliya ilaa saas marka waa taariikhda fog isagoo waa waxaada ciidanka loo urursanayo xasan fayooke dad badan oo soomaaliyeed oo warbaahinta ka hadlayay iyo kuwo kale oo ra'yi dhiibanayay waxa ay shirkan ku tilmaamayeen shir wanaagsan haddii looga hadlo midnimada ummadda soomaaliyeed dhinacyada siyaasiyiinta wadaxaajoodka u socdana ay isla qaataan markaad qiimayn ku samaysid wadahadalladan ma yihiin kuwa danta iyo ujeedka laga leeyahay ay tahay in ummadda soomaaliyeed lagu mideeyo waxaan isleeyahay marka la qiimeeyo xoogaa mataqaanaa waxaad moodaa rajadu inayan saa u bilayn maxaa yeelay wadahadalladan waa dhici jireenoo dowlad walba laba iyo saddex jeer oo kaaramkeeda intay joogto ayaa kulamo ka dhici jireen meel waddanka dabadiisa ka mid ah markaa dee wixii uu ruutiinka ahaa oo inta la dhoofo oo laysa soo arko haddana mataqaana layska soo noqon jiran waxba isbedeli jirin inay noqoto wayna u badan tahay maxaa yeelay waxyaalihii ku xirnaa inay miro dhasho wax laga shaqeeyey nooma muuqdaan oo ay ugu horrayso bilmathel habbay waanu ognahay iyo dowladda xabashadu meeshay ka taagan tahay midnimo soomaaliyeed anigu waxaan ahay dadka ku dooda xataa somalilan hadda xasiloonida iyo wadahadal iyo iyo nabadda ka jirta iyo dimuqraadiyadda waxaa la leeyahay waa inta un etoobiya aysan u qasdin inay fadqalala ka abuurto sida xamar maadaama ay xamar ku mashquulsan tahay inay mataqaanaa kuwaasu haddii ay ayaga la shaqaynahayaan ama aysan dhib u haynin laakiin waxay ahayd siday u bislaan lahayd uma bislaanuusaan isleeyahay oo maxay ahayd waxay ahayd awalan dadka waqooyi jooga dad waxaa jira midnimada raba iyo dad diidan dadkii midnimada rabay xataa haddii profication kuwa kale ay u arkaan oo aysan shirki inay ka qayb gelin anigu waan arkaa inaysan ka qayb gelin laakiin in la talageliyo oo dawladdu mataqaanaa ra'yiga ay ku hubaysan tahay iyo xalka ay meesha la tegaysa ay qayb ku yeeshaan ayay ahayd awalan oo haddii marka wuxuu hore usoo bislaan lahaayeen ayaa labada madaxweyne inay wax soo saareen ay noqon lahay marka haddee laakiin labadii madaxweyne haddii qoorqabad ay ku tageen oo mid walba cabey adigu ii kaali iyo adigu ii kaali ee jabuuti kaali ay ku tageen waa iska garan kartaa mataqaanaa hawl bisil ma aha waa tahay suldaan garyare dhankaada ka waran maxaa saadaalin kartaa shirkan inay kasoo bixi doonaan horta waxaa ka soo baxaya ingiriisku wuxuu yidhahdaa something does not solve nothing macna waxa weeyaan waxaan jirin wax jira lagama keeni karo anaa qof bini aadanahay hooyiga abbaa dhala ilaahay baa ku qadaray laakiin hooyiga abbalaan ma dhasho wey marka waxaan jirin wax jira waxaan jirin kama yimaadaan horta wax weyn samayn mayaan oo waxaan u malaynayaa hadalkii ugu dambe su-aashii hore ahayd in un qawaaniin sharciga loo adeegsado inay etoobiya adeegsan karto labada nidaam iyagoona sii danayn qolada xamarna ay shaabadda hayso kuwa waqooyiguna ay ku qanacsan yihiin in qolada xamar ay shaabadda hayso oo sidaa soomaaliya loona sii kala hayo laakiin sharciga ay uga qabsadeen kuwa xamar loo adeegsado oo ay qolada hargeysa ay fuliso iyagoo raalli ka ah wax ay rabaan etoobiya iyo wixii la almaana xamarna aan laga diidin hargeysa aan laga diidin laakiin iyagoo isu imaan dacaayadaha iyo robagandada iyo isdiidmada ay isdiidan yihiin afka sheegayaanna aan la yareeyo laakiin shacabku ilaa low yacaddo dhulka soomaalidu dee la sheego ilaa jabuuti ilaa buurgaabo iyo raatiambooni shacabku waa socdaa ma kala xidna waxaa kala xidna waa nimankan isolaationka ama xayndaabka siyaasadda ku jira ee ummadda banaanka ka ah ee maamulada sheeganaya ama xamara joogaan ama waqooyiha joogaan ama ama bariha joogaan ama jubbooyinkaa joogaan marka waxay u badan tahay inaa xoogaa wejigaa la bedelo oo wejigaa la yareeyo oo la wada adeegsado iyagoon laisu keenin doona loo aqoonsanayn ethoobiana daneeda ka fushato xagga badda iyo xagga ganacsiga iyo wixii ay doonayso saasaan ugu aaminsanahay in laga lagaga shaqaynayo meesha laakiin ayan wax nidaam oo la garan karo oo laisku heshiin karo ama isku dhacaykaan ayaa ka soo baxay waaga xasan tusaale ahaan abiy wakti buu ku darsaday xilli mucaaradka etoobiya ay diidan yihiin farmaajo waxaa la leeyahay waxa uu danaynayaa laba sano oo dheeraad ah in loogu daro isagoo kumamarsiyoonaya wadahadal baa la furay somalilan jabuuti kacdoon baa ka jira oo lagu kacsan yahay ismaaciil cumar geelle marka ma la is odhan karaa ummadda geeska africa ama warbaahinta ayaa dhan kale loo jihaynayaa oo waxa ka socda waddamadaasi waa la qarinaya ma ku muuqata taa xasanow ba horta sideedaba mar kastoo aad ku jirto dhibaato macnaha siyaasadeed wax indhaha kaa darfiya waad u baahan tahay oo dhacdaa etoobiya horta danay ka leedahayba ayadaa ku mashquulsanayd wadahadalkan etoobiyana dan soomaaliyeed inay ka shaqayso lagama yaqaan halkaa ninkii ka dhugta marka bay dayradu ka soo baxaysaa haddii laakiin tanku darsiga iyo majaalada siyaasadeed anigu waxaan aaminsanahay inuu socday gorgortankaasu oo ama ha noqoto bulshada caalamka iyo villa soomaaliya dhexdooda ha ka socdo ama dowlad goboleedyada iyo villa soomaaliya ha ka socdo waxaana sal u ah oo macnaha waxa kaba dambaysta ay ka go'daahi waa nimanka xalana fadhiya nimanka xalana fadhiya hadday yidhaahdaan ku aqoonsan mayne doorasho qabo wuu ku khasban yahay inuu doorasho wax u eg qabto haddii ay ayagu ka indhalaabtaanna qolooyinkan gobolladana uu la galo xalmastuur maxaan ku yidhaahdaa wixii markaas cabey iyo iyo iyo ismaaciil cumar geelle iyo ay kusoo kordhin karaanna la arko waa laga yaaba adigu hal sano iyo mataqaanaa sanad iyo bar iyo waxaas in bal dad baa waxay leeyihiin ba hadda qolada nabad iyo nolol social mediada maaragtay ay buulig ku yihiin marka inay istustaan inayba hadda doorashadu inay dhacdo ay ayaga dan u tahay oo macnaha mucaarad waana ruux mucaarad kala dhibal uguma jira hadda oo dad hadda mucaarad ahoo inkasta oo dee aan dadka soomaaliyeed ayna xaqiiq wax ku dooranayn iyo yaa danku ku ah ee end of the day ay noqonayso macnaha waa sidii hadba qabiilka iyo loo isticmaalo lacag iyo waxyaalo lamid ah iyo handadaad baa qofka soomaaliga dhalinahaya waagag go-aankiisa waagag suldaan garyare in farmaajo muddadii xilka uu hayay dowladdiisa waxyaabaha ay ku faanaysay waxaa ka mid ah in wadahadallada kala dhexeeya maamulada soomaaliya ka jira shisheeye uusan u maraynin oo gudaha dalka ay ku xalinayaan dhinaca kale maraykanka iyo midowda yurubna waxaa la leeyahay shirkan kaalin bay ku leeyihiin ka waran maraykan iyo midowda yurub iyo etoobiyaba miyay doonayaan soomaali midowday oo hal noqota
horta wax badan oo sheegay ma fulin inuusan saa yeelaynaa isba waa ogaa iska daa cid kale wuxuuna ka mid yahay inta anugu aan bartadka ugu beenta badan oo aan maqlo qodbooyinkooda sababtaa waxaa dhici kaclata xataa qodbooyinkiisu waa tanaaqud badan iyo controversial wax la yihahdo waxaad maraysaa mararka qaarkood rag uu ka mid yahay isagu keligii maahay inaan dhegtoodii afkooda ismaqal marka horta waxaasu yidhi oo uu samaynayaa oo samaynaya bu yidhi iskaylow saddex sanee bar buu joogaa qofkii siyaasadda la socda ee aan cadifad ama ku diidan ama ku taageersanayna waa miisaami karaa habaa macno weyn hadda hadal uu yidhi anugu ma qabo inuu fulin karo mana fulin karo qof mid fulin karana kuma jiro kuwa haddana kuu sheegay kuwa imaan doona keeni doonaana ma fulin doonaan kuwa horena ma fulin saa dalkaana gumaysi buu ku jiraa maxamiyad buu ku jiraa magaca un oo ah kala nashiib ama kayr-mas-uulnimo dalka xalna laga xukumaa shirarkii aadayaan iyo barticoolka adeegsanayaan iyo iyo nidaamka raacayaan un taa go-aamisa tobankii sane ee talyaanun hayay bay la mid tahay oo un-ku ay nagu wareejisay tiyo kale wey marka ninkii taarida fahamsan horta maxaanu waa intaas xilligii cabdulaahi baana sheegay tii bayna taaganta wax isbedela oo ka dhacay ma jiraan markii idaacadaha lagu qoro dalka un-ta laguu sheegayo marka maraykan lagu sheegay waa ninkan gaabana jabaanka ah iyo ninka yurubiyan ku fadhiya eyub kale oo hawshan ogi ma jirto ama maaragtay dan dan kale marka innaga waxaa noo taliya waa labadaa nin marka waxaa laguu sheegay waa labadaa nin ee ma aha in wasaaradda arrimaha dowladda maraykanka iyo tan yurub ay arrintan macaan weyn u aragto labada nin baa shaqaa lagaaga dhigay mushaar bay kugu qaataan waxay gudbiyaan waxay ka arkaana waa gudbiyaan wixii loo soo dhibana waa noo sheegaan marka horta maraykan iyo un baa ka dambaysa iyo yurubiyan baa ka dambeeya waa saddexaa nin waxaa la fadhiya intaas wey xasanow su-aasha kale dhankaada waxa ay tahay in arrimo kale ayaa jira oo muuqda shirkana ku dahsoon waxaana ka mid ah in isdhexgal dhaqaale iyo dhaqan bulshada geeska africa ay yeeshaan oo etoobiya labadii sana ee lasoo dhaafay gaar ahaan abiy axmed uu aada u danaynayay xooggana saarayay maxay ku wada heshii karaan bay kula taha ummadda geeska africa mana yihiin oo kuwo wax wadaagi kara wallaahi horta waxa weeye ummadda geeska africa isku talo maaha ummadda geeska africa waxa weeye nin walba dan buu leeyahay gaara cid baana u matashaa marka nasiib darrada waxa weeye annaga hadda soomaalidana haysata cidda danaha annaga noo matalaysa cidaan annagu soo garanay ma aha oo qof asagu mataqaanaa uun danu ka lahaaba meesha iyo cid caawisayba ayaa lagu matalaya marka dawladdu markay saa tahay oo legitimacy aysan haysan wax allaale iyo wixii heshiisa oy gasho waxa weeye waa waxaa la dhihi karaa wax shaqaynahaya ma aha midda kalena waxa weeye dawladdu xataa hadday legitimacy haysato oo ay sharciyad haysato waxaa jira waxyaala muqadasahoo ayna ayadu go-aan ka gaari karin oo ayaan lahayn oo loo idman oo ay ka mid tahay macnaha sida hadda aad sheegaysa madowga iyo iyo madax banaanida waddanka iyo waxyaalaha la iibinahaya iyo waxaas oo oo macnaha valuega waxyaalaha waxaa jira dawladda aysan mandeed u haysan marka haddaan usoo noqdo su-aashaada tooskeeda waxa weeye etoobiya iyo soomaaliya nin nin asagoo qasbahaya ama danka kale ama nin dan dhow le wuxuu isu sheegay waa goonidii laakiin uma bisla wax wada qabsi maxaa yeelay mid baa mid haysta maraakiibtiisibaa badda taagan oo muqdisho ku hareereysan iyo kismaayo ciidankiisii oo soddon kun ah baa gudaha ku jira oo oo dadkii mataqaanaa maamulhaya marka waxa weeye waxii wixii dhallinyaradii soomaaliyeed oo oo waddanka difaaci lahayd waxa weeye iyadii baa laisku jeediyey oo midba mid mataqaanaa uu dilahayaa saas daraaddeedna akawnka etoobiya ayaa wixii faa'iidaha u tegaysaa iyo cadowga soomaaliyeed marka inuu waddankii soo noqdo baa looga begsan karaa oo madax caqli mataqaanaa xambaarsan soomaali weyn ay ay la arko oo wiilka hargeysa jooga iyo wiilka baydhabo jooga iyo wiilka jooga boosaaso madaxweynaha ay wiilkoodii u arkaan beenamaa ayaan u arag ninka dowlad goboleedka xukuma inuu marka wiilkoodii yahay.
marka waxaad leedahay Madaxweynuhu ma marka muujin- marka waxaad leedahay kuwa hadda jira een sifahaasi ma wataan ma ma ma ma waa, een, maxaa horta ma ii muuqato suldaan gareere een farmaajo intuusan maanta ka duulin garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho waxa uu soo saaray war-saxaafadeed oo uu leeyahay waxaan ku aqoonstay doorashadii madaxweynaha jubbaland ka waran dowladdu maxay sidaa u samaysay xilli dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ay ka biyi diidaneen doorashadaasi waxa weeyaan intii uu diidanaa aragtidiis ahayd intii uu diidanaa oo sanadkan u malanayaa inay dhan tahay xabas ma dhaamaan kaa uu diido iyo si hortidaan siyaasaan artidayda oo isku mid iyagunbaa isdiidan oo hal meel bay kuwa jiraan laakiin wax soomaali ama dadka u dana maaha inay isjiraan inay isjiraan waana isku mid waa asalka eh, bilisiibka ama maalguyaalka qabo marka markii hore tiisu ku diidanaa caqligiisu ku diidanaa oo qabiil iyo waxyaala jirin iyo inuu aaminsan yahay inuusan ninkaani hadhow baarlamaanka dooran doona isaga usan soo dirayn iyo tuunkaasaa jira hadda laakiin tuug ka ogolaaday waa ta michael swan iyo ninka eh, european ku fadhiya ama u n ta labada nin amar ka soo baxay buu ka ogolaaday wayna muuqatay inuu yeelayo markii dhowr jeer la eedeeyey oy labadu eedeeyeen waana wixii ilaa dee cabdullaahi soo socday ilaa cabdullaahi shariif xasan maaragtay isaga kuwa ka dambeeya wax cusub maaha jidkii unbuu raacay leanna waxa weeyaan waxaa ku filan keliya ee filan soomaaliya ku jira staafka ama amniga meeshu haddii laga qaado waa dhammaan marka waxbaan tiisana wax kuma diidi karo tiisana wax kuma yeeli kare amarkaa ayuu raacay markii horena tiisa isaga wuxuu ahaa he is the middle of nowhere baa la ingiriisku qofka hadduusan ogeyn meesha uu joogo waa dhibaato doon buu saaran yahay badda maray naakuudaheeda ma yaqaan ma yaqaan maaragtay eh, ninka wada ama eh, badnaaxiga ah marka waxaan dalka la keenayaa doonyay saaran yihiin ayaan ogeyn cidda wada oo ah taangiga iyo maaragtay xoogga u n marka iyaga ayaa ku filan hala laga amraya staafka jooga filan soomaaliya laga kaxaynaya dabeedna wuxuu banaanka u- u taagan yahay cid walba markaa dili karta marka maaha nimanku niman xora ciidan lama haystaan iyagu ciidankani waa lo- waa loo samayn waayey saasaana dalka ilaa muddo lagu maaweynaya waa tahay dadka wixii ilaahay u naxariisana waa lagu waa lagu Waaya, khaldaya wa- marka go-aankan dambe waa go-aan ka yimid nimanka xaan fadhiya gabagabadii in garyare dhammaan madaxda ka qaybgelaysa shirka waxa ay ku khudbaynayaan luqadda ingilishka ka waran arrinkaa maxay kuu muujinaysaa waxay ka mid tahay faham la-aan dawliya Eh, waxaa la yidhaahdaa marka laga hadlaayo afafka caalamka haddii qofku uusan afka aqoon af aan dadku aqoon haddii ummadda maaragtay lagu qasbo oo ummaddu ay eh, la yidhahdo afkaasaa xafiisya ladin dhigaya ama ku hadlaysaan waxaan ka rabnaa qawaaniin baa ka rabnaa marka laga hadlaayo eh, qaybta luqadaha sharciga waxaa la yidhahdaa implication rights baa la yidhahdaa oo ah kasbashada xuquuqda waa inuu qofkii kasbada xuquuq ah inuu afkan uu ku hadlo ama la baro marka kharashaan bay dowladda ugu talagalaan marka nimankan wax ku khasbay inay ku hadlaan ingiriis maadaama arrintu arrin soomaaliyeed tahay waxay ka mid tahay badownimada iyo aqoon darrada ay ka fahamsan yihiin iyagoo weliba iskuullada reer galbeedka qaarkood dhigteen oo ay wax ku barteen inay af kale ku hadlaan xataa waxa la ogaado xataa haddaad doonayso inaad eh, qofka walaalkaaga aad beerlaxabsato wax xuso gaartaan af soomaaliga kaaga salan leanna afka markaa ku hadsidda waxaad cadowgii u yog u sheegtay wixii idinka dhexeeyey oo rajadii baa sii fogeysa marka faham ay kaa fahmayaan markii aad ku hadasho afafkooda qolada cadowga ay kaa fahmayaan ayagaan kaa fahmayn goorta afkaada ku hadlaysa marka aqoonta dowladnimo aqoonta caalami aqoonta qawaaniinta sheeganayaan oo ayaan garanayn qaarkeed ayaa halkaa gaarsiisay taasaan u odhan lahaa suldaan garyare iyo xasan fayooke oo nala falaqaynayay shirka jabuuti ayay kuwa ahaayeen لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي wadaadoo lix iyo toban sano ku xihan hargeysa oo laga hadlay iyo wararkii ugu dambeeyey corona ayaan soo wadnaa laakiin iminka magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud waxaa ka socda howlo lagu dayactirayo wadooyinka soo gala magaaladaasi iyo kuwa ka baxa sidoo kale waxaa dhismo uu ka socdaa buundada magaaladaasi haddaba guddiga ku howlan howshan ayaa sharaxaya halka ay wax u marayaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم walaalayaal guddigan la yiraahdo guddiga dhismaha mashruuca wadooyinka ceelbuur oo miimka iyo buundooyinka waxaa wilaayadu ay markii taariikhdu ay ahayd kowdii bishii saddexaad kun afar boqol afartan iyo kow wilaayadu ay noo qabatay shir ay iskugu wacday guddigan sideedda xubnood ka kooban ay ku dhistay guddigaas oo markaas xilligaas wilaayadu ay usoo bandhigtay shaqadan in ay qabtaan shaqadaas oo ah magaaladii oo buundadii weyneed ee ka laga soo gelayay ay jajabtay dhinaca kale ee dhuusamareeb xaggeeda meel biyodegeyn ay noqotay baabuurtii safarka aheyd iyo kuwii gobolka laga lahay markay rafaadeen markii wilaayadu ay aragtay dhibaatada dhacaysa ee degmadan ceelbuur iyo soonkeeda ka jirta haysata dadka musaafirka ah oo dhibaataysan kadib wilaayadu markii ay aragtay magaalada meel u jirta afar kilomitir oo afar iyo labaatan saac baabuur ilmasida ay biyo ku dhex jireen gurmad ayay samaysay ikhtiraacii iyo fikirkaana yimid in guddi la dhiso wadankana dibdhis lagu sameeyo guddigaasi maalinkaas ayaa la dhisay taariikhdu ahayd kowdii bishii saddexaad kun afar boqol afartan iyo kow qodobadii wilaayadu guddigaasi ay culu saartay waxaa ka mid ahay inay guddigaanu fadhiistaan amiir loo sameeyey lajnadaas marka ay ka fadhiistaan ay wada hadlaan wadahadalkaas uu noqdo sidii bal wax loo qaba lahay iyo meelaha waxqabadka u baahan ilaha waxqabadkaas laga heli karo dhaqaale guud oo markaas meel yiilo in wax lagu qabto wilaayadu ay dadkaas ugu dhiibtaan ma jirin fikir badan iyo aruurin badan kabacdi waxaa soo baxday durbadiiba bishii saddexaad labaatan iyo shanteed labaatan afarteedii markay marayso taariikhdu ahayd ayaa waxaa soo baxday buundada irideeda saldhiga kasoo horjeedkiisa in gaadiid ku dhaco oo dhib yimaado islamarkaas guddigu shaqadaasuu bilaaba halkaasuu shaqadii ka bilaaba koowaad usan weli waxba gacanta ku hayn isla markii guddigu wuxuu soo gudbiyey dhaqaalo oo uu sirahayay markaas haddii la helo waxbaa lagu qaban karaa hawshiyaa bilaabatay waxay bilaabatay kowdii bishii sideedaad kun afar boqol afartan iyo kow shan bilood oo fadhi ah iyo dhaqaale raadin iyo ilihii dhaqaalada laga reebi karay iyo fikri markii la waday maalinka ayaa la dhagax dhigay kowdii bishii sideedaad dhismihii ka dhacay buundooyinka labada qaybooda ilaa ceelriig dhismo badan ayaa la galay shaqadaas maalinkaas bilaabatay waxay socotay bishii sideedaad waxayna soo gabangabowday labaatan iyo sideedii bishii sagaalaad kun afar boqol afartan iyo kow sidaas ayay shaqadu waxay ku socotay muddo laba bilood ah marka horena waxay jirtay shan bilood oo lix biloodoo horey soo socotay shaqadan guddigan intuu asaasan yahay oo shaqadan haayay waa toddoba bilood sideed bilood dhinaca kale marka loo dhigana waa sideed bilood oo toban cisho dhiman marka bishii tobnaad ugu daro oo hadda maanta labaatan koo sideed cisho oo sagaal maalmood dhiman waaye wixii qabsoomay iyo meelihii aan dhisnay iyo shaqadii aan qabnay walaalka kale ayaa ka warbixi doona haddii ilaahay yidhahdo insha allahu tacaala بسم الله الحمد لله إله بام هذا شكر إسكالة وحان ربعنا كور بحيو إن شاء الله تعالى شقوين كي أي سوقبتين قدك كدسناي دقمد على البور أي دستي ولا يدو waxaan qabanay oo shaqooyinkan qabanay ay yihiin marka koobaad wadada u baxda dhanka dhuusamareeb waxaa laga dhisay dhul mitirkiisu yahay siddeetan mitir ballacna u ah sagaal mitir dhulkaas waa la soo dhisay ninka toddobaatan sentina kor u yahay joogu u yahay waxaa laga soo dhisa dhanka wadada dhuusamareebeed hurmuud agteeda xagga kale wadada marka haddana loo baxa dhanka ceelriig buundada ceelriig waxaa laga dhisa dhul dhan konton mitir meelaa laga dhisay oo jajab iyo burbur ahay cara buuxin iyo dhagax badan ayaa lagu dhisay aad iyo aada baawuurayda iyo dadka muslimiinta ay maraayeen uga duceeyeen waxaa haddana dumay kanaal yar oo meesha ku yilay ballaciisu ahay saddex mitir dhirirkiisu ahay lix mitir asigana waa la dhisay shubahaana loo xiray waa ku guulaysana ilaahay baa mahad iyo shukri iskale oo na waafajiyey haddaanu gudbo haddana xagga buundada weyn waxba lagama qabanin waa dhiman tahay waxay sugaysaa muslimiinta meel walba joogta degmada ka bilaabata ilaa adduun weynaha meesha joogaba ha joogto waxaan haddana ka bilownay saldhiga dhinaciisa bari waxayna tagtay meel u jirta lix boqol toddobaatan mitir dhulballaciisu yahay dhirarkiisu yahay lix boqol iyo toddobaatan mitir ayaa la dhisay haddana ah ballaci u ah sagaalka mitir kor u ah toddobaatanka senti macala shubkiisa siddeetan mitir dhankaas u ah macala dhirarkiisa hoos waxaa laga sameeyey kanaalada aysan weli lahayn hadda ka hor aan loo samaynin oo laba kanaala oo biyoja biyuhu mari jireen waa la shubay waa la xiray shubkiisu waa dhammaaday biyuhu hadday yimaadiin meel ay ku joogsanayaan ma laha insha allahu tacaala ayadana dhankaas halkaasaan ka qabannay dhirirkiisu yahay intaas waxaa kale meel gaadiidka dhibi jirtay safarka ah amba gobolkaba laga leeyahay ciddii wadaanayba ha wadato oo taydii la dhihi jira gaadiidlidii u bixiyeen taydii magaalada u jirta ilaa afar kilomitr bar meelahaas u jirta oo baabuurtu ay caawa inta galaan maalinka dambe ay ku gaari jireen ayadana waa dhisnay dhirirkeedu ahay konton mitir waa la soo xiray insha allahu tacala gaadiidku wuxuu ku dulmari doonaa si si wanaag ku dulmaraa dadkii arkay oo gaadiidleeda ahayna aad iyo aad bay uga duceeyeen shaqooyinkaasaa guddiga soo qabtay wixii dhaqaalaahoo la qabtay iyo wixii ninka shaqaahoo la soo qabtay intaasaan soo qabannay labadaa bilood ilaa lixdan habeenaan wadnay ilaahay baa mahad iyo shukur iskale aniga intaasaan kusoo koobaya insha allahu tacala asalaamu calaykum inta odayaashu ay ka hadleen waxaa weeye bilowgii iyo wixii la qabtay laakiin waxaa dhiman inta la sheegay dhulka baaxad weyn ka dhib badan ama la dhib eg maaragtay u baahan waana aalbuur gudihiisa waxaan ka hadlayno meelaha ka baxsan magaalada hadda xilligaan ka hadli mayno laakiin way tiro badantaha dhulka magaalada ka baxsanoo lagu dhibaataysanyo waddo u baahan oo in la falo u baahan in la dhiso u baahan in la jebiyo u baahan kaasu magaalada waa intii ka baxsan waa u soo laabanaynaa laakiin waxaan rajaynaynaa inaan dhammaystirno gudaha aalbuur dhibaatada ka taagan dhulkaasoy halakayday cusbada ka dilaacday jidadkii goyday magaaladii goyday meel walba dhibaatayday kaas ayaan rabnaa in insha allah laga dawoobo oo meelaha milixa laga bixiyo wadooyinka lagana fogeeyo kabacdina dhul lagu mari karo lagu taagsado ay tagto marka dhulka dhiman waxa weeye hadda buundada la dhisay qaybta la dhisay toddoba boqol oo mitir ayaa cusbadii ka dhiman oo rabta in madaxaas laga sii bixiyo ilaa toddoba boqol oo mitir dhinaca saldhigga markii lasoo aado iyo buundadii hore inta labada buundoo midda hadda la dhisay tii hore udhexayda ilaa boqol mitir ayaa bannaan oo rabto in kanaal loo bixiyo lana dhiso oo qabyo ah markii laga soo tago haddana magaalada lasoo galo oo buundadu dhinaca magaalada usoo dhammaato waxay dhisma haddana ka rabtaa baaba'ay oo horey u baaba'ay dhinaca maaragtay magaalada loo soo galo oo daawad sarta lira laga soo bilaabo ilaa boqol mitir ilaa siddeetan mitir intii ay noqoto dhisma ayay ka rabtaa iyaduna waa qabyo dhibaatadaa taagan dhinaca waqooyi markii loo kaco waxaa iyaduna dhismo u baahan dhul baaxaddiisa aan ku qiyaasnay ilaa shan boqol oo mitir isku celcelis haddii gees loo leexdo iyo buundada dhinaca waqooyi oo meel baabuurtu ka degta aan lahayn oo rabta in laga bixiyo waddo fatxaa oo baabuurtu ay ka degto markii ay soo fuulaydana baabuurkii dhinac ka yimaad meel uu ka soo fuulo aan lahayn laakiin la rabo hadda in loo sameeyo buundada kale oo aan hadda dhisnay oo dhinaca koofureed u baxda waxay leedahay meel laba god oo baabuurtu laba sagxadood ama fatxo oo ay ka degaan baabuurtu markii ay maaragtay meel uga leexan tagaan kii u socda dhinaca qoraxdhaca wuxuu u degaa dhinaca qoraxdhacu buundo ku leedahay ay ku degto oo baabuurku oo waddo kale ka raaco dhinaca isbitaalka waxay ku leedahay haddana waddo loo bixiyey oo iyaduna degta oo maaragtay baabuurku uusan iska hayhayn waddada marka sidaas ayay tahay dhulka intaas kilomitirkiisu yahay toddoba boqol boqol sideed boqol sagaal shan boqol oo halkaasa kun iyo afar boqol oo mataqaanaa hadda haddii aan la dhisin dhibaatadii aysan dhammaanayn ayaa caalbuur gudihiisa ka dhiman oo qabyo ahon waxba laga qaban waxaa hartay buundada weyn iyada waxba lagama taaban iyadoo hungurigiiya oo halbowlihiiya wax laga taabtay ma jiraan god u furan male jajab badan iyo dhibaato way qabtaa iyaduna dayactirkeediioo la mida buundo la dhisay ayay sugay haddii ilaahay qadaro waxayna ka sugay dadka islaamka dadka reer ceelbuur dadka muxsiniinta ilaahay wax siiyey inay sadaqaystaan wax raba ha keeneen lacagtii lagu dhisi laha ayaan leenahay si maarata xushmad leh ayaan u weydiisanayna lacagtaas inay ugu dhisaan dadka walaalahooda oo tabaaloobay waddadu dhibtay ku rafaaday magaaladii melixu halakeeyey dadka ilaahay waxsiiyo ka mid ahoo islaam inay u dhisaan dadka islaamka oo waddanka ku nool sidaas ayaan ka codsanaynaa si xushmad leh wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iminka waxaa idinku soo maqan kelimaad ay jiidiyeen ogaasyada beelaha murursada iyo maxamuud hira bismillaah alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iskale mar walbaba isagaan u mahad celihaynaa ama ragga iyo hadda khiyaarta meesha fadhida oo isu yimid oo ogaasyada iyo nabadoonnada iyo dhammaantood guddiga maamulka ee dhismaha kulligoodna waa u mahad celinaynaa intaas kadib waxaan usoo gudbahayaa arrimihii meeshaan isugu nimid oo ahaa waxqabadkii sidii walaaluhu ay usoo taabteen oo dhismihii magaalada ka bilowday taariikhdii hadda lasoo xusay ilaai haddana gacanta lagula jiro waxaa meeshaan ka dhacay la yidhaahda de gobolka burbur haddee waddankii soomaaliya berga ay burburta kufaca buundooyinkiiyaa dumay dhulkiioo dhan baa rafaadkan soo maray sidii khiyaartii iga horreyda uga sheekayday magaalada ceelbuur waana laga bixi waayey waana la soo geli waayey waxaa ka dhacay dhismo marka olcolo ah oo maamulka iyo shacabku iska kaashadeen iyo ganacsatadu wax badanaa qabsoomay sidii hadda lasoo xusay intaas kadib haddee danta magaalada iyo degaanka haydaahi waa ka farabadida wax ay ku filan yihiin daalkurin degaanku waxaan leenahay wax badanaa noo qabsoomay wax badanna waa noo dhiman yihiin ilaahay baa mahaddaas iskale mar walbabna isagaa uga mahad celihaynaa waxaan rabnaa markaa dadka degaanka u dhashay oo reer ceelbuur ah ama muslimiinta ah oo haddii alla kuuranya ilaahay wax siiyey aan maanta waxaan u jeedihaynaa baaq ah in ay arrinkaas ololaha oo ilaahay darti loo wado oo waddooyinka ku saabsan oo haddii alla kuuron yaha hadda dadku maaragtaa wax badan ay fahmayaane waddo la dhisay waxa ay tahay cid kasta oo ilaahay uu fikrad iyo caqli siiye waxbay ka garahaydaaye in qof walba oo muslimii wixii ay maqlayda ay ku darato waxaan rabnaa haddii alla kuuron yahay waxaa noo dhiman wax badan oo dhismo ah dhul fara badanaa noo dhiman waxaan rabnaa waddooyinkaas annaga nafteenna waxaan u yabohosayno adduun maahan laakiin waxa aan maanta leenahay waxa loo keeno waa midda aakhir qof walbaa inay wax u dhigato waxaan rabnaa arrinkaas in wax laga qabto qof kasta oo dadka muslimiinta ka mida oo amada ee u dhalatay ee gobolka ama haddii alla kuu roon yahay ilaahay ou deeq siiyey waxna fahmi oo og waxa ay tahay wixii ilaahay darti loo dhigtaay inay ka qayb qaadataan rabnaa dhismahaas waxaan u sheegaynaa dadka soomaaliyeed ee waxhaysta ee ama qurba joogta ah ama haddii alla kuu roon yahay dalka soomaaliya maanta ku dhaqan inay ka qayb qaataan u bixiyaan xoolahaas ilaahay darti ugu talagalaan inay waddo geliyaan ugu talagalaan inay maalinta qiyaamo ku moodaan waxaan leenahay ummaddii meeshaas wax ku sadaqatay ilaahay subxaanau wa tacaala wixii ay la baxday ha u labanlaabo oo maaragtaa khayr badan iyo maaragtaa jinno ilaahay ha ugu bedelo haddii alla kuu roon yahay inta dhiman waxaan leenahay dadka maanta codka annaga maqlaya annagana yaqaan oo aniga waxaanahay hadalku odayaashoo dhan fadha aniga ugaas ciise ugaas maha carabaa la yidhaahdaa ugaasyada gobolkan ka mid ahay oo haddee dadku qof walba waxaa la dheegto dhallin waa kala fac laakiin dhegaysiga ku dheer tahay rag kale ee nabadoonnadii iyo maaragta ugaaskii kale iyana way fadhiyaan waxaan galabta soo jeedihaa qof kasta ee u dhalatay gobolka inay arrintaas ka dhiidhido tillaabna ka qaato dadka ilaahay wax siiyey oo khaasiyatan gobolka u dhashay waa galabta inay dhistaan oo ay maaragta maryaha u xirtaan waxba lama ahan waa dad ilaahay wax siiyey saakay annagu ma lihin waa qaajoonna waxna siiya waxaan u sheegaynaa ilaahay dartiis inay waxula baxaan in la dhiso ummadda loo tartiibiyo haddii alla kuuranya qof walba waxa ay gasho karta wax yar iyo wax badan intay gasho karta ay gashato sidaasaan leenahay sidoo kale dadka haddii alla kuuranya ilaahay wax siiyey oo haddii alla kuuranya wax kaska oo soomaaliyeedna waa u jeedihaynaa baaqa waxaan leenahay walaalayaal wadadaas ka qayb qaata ilaahay darti uga qayb qaata wax badanaa la qabtay maanta ciddii aragtaahu wax la taabo karo oo lagu farxaayo waaye buundooyinaa la dhisay inkastoo ay qabyada aan sheegayna ay jirto haddana maanta waa la mari karaa magaaladii waana laga bixi karaa waana la soo geli karaa laakiin wax badanaa dhimanoo dhul waxaa jira haddii alla kuran yahay gaadiidkii ummaddii masaafirka ahayd ay ka cabaaday iyadoo maaragtay haddii alla kuuran yahay waddadii ay iska sii muuqato adaad adigu naftaada u mari karin waxaan leenahay qof kasta ama dalka joogta ama dabadda jirta waxaan galabta ugu baaqaynaa inay ka qayb qaadata haddii ilaahay idmo ugana qayb qaadata si ilaahay dartiisa intaasaan soo jeedihaynaa hadalkii khiyaarta hore tiriyaan maaragta adkayhaa haddee soo dhowaadha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أن كلن كان عن سوون نمت وكلن كي لو قبتي حفلة أن بوندوينك البور يدب ودسكا أن مقالة دقمد على البور runtii guddiga warbixintiisa iyo raggii ka shaqaynayay ilaa khayr ha siiyo waa dhegaysanay waana sida ay warbixiyaan waana ku ogeyno hadda maamulka iyo shacabka iyo bulshada dhan sida gobolka si guud ahna sida gobolka gaadiid ha noqoto ganacsato ha noqoto shacabka ha noqoto cid walba qaybay ka qaadatay marka waxa laga hortegaana waxaa weeye aalbuur wuxuu ku yaallaa meel waana dhul waanoo biyogaleen ah in buundooyinkiisu waa jajabeen dib u habeen laguma samayn kadib markii burburka ou dhacay wax cid wax tallaabo u qaada ma jirto sidaa darteed ayaa raggii ugu horreeyey waxay sheegeen in magaaladu jajab weyn iyo burbur uu ku dhacay haddaba haddii roob yimaado meeshaas magaalada ceelbuur wax soo galana ma jiraan wax ka baxaana ma jiraan sidaa darteed qaacidadii ahaa alwiqaayatu khayru min alcilaaj ayaan qaadannay oo ahayd in ka hortag la sameeyo ila daaweynta waxaa ka fiican ka hortagga maalin walboo roob yimaad markii uun roob yimaadaa dhibaatada la xusuustaa waxaad ogsoontihiin magaalada waxaan aragnay ayagoo daadad biyaa iska socdaan ayadoo magaalada aysan roob ka di'in biyahaas waa biyo halkaas ilaa washaaqa ku soo rogaa reer ceelbuur dadka ah way yaqaanaan haddaba halkan waxaan rabnaa inaan uga dirno si guud ahaaneed warbixinta la dhiibay waxbaa ka dhiman dhammaystirkiyaa dhiman in qayb weyn laga qaato axaadiidta boorarka ku qoran iyo aayadaha qur'aanka oo in wax lala baxa ah qofkii ilaahay maaragtay dhibka ka suulsho waddada in ilaahay maaragtay uu jannada uu ka ballan qaaday insha allahu tacaala waxaan rabnaa marka dhibaatooyinkan ceelbuur keliya kuma koobneen cid walba waxay ku baraarugtay markii daadad waaweyn ku soo rogmeen sida magaalada beledweyne xaafuun bu'aale iyo degmooyin fara badan ayaa waxaa jira sanadkan oo dhibaatooyin roob gaaray inkastoo ka hortag la sameeyey cid walba ay halka ka duubatay kuwo loo gurmadaa jiray haddaba annaga waxaan rabnaa hadda inaan sanadka dambo iyo roobka dambe oo soo socda si ilaahay maaragtay gaadiidka uu magaalada uga furo magaalada haddaan gaadiid soo godinin ganacsiga dhan waa joogsanaa wax soo galaa meesha lama arko dadweynaha marka ganacsatada iyo shirkadaha ceelbuur ha u dhashaano ama yaysan u dhalanin cid walba oo muslim ah inay sadaqaysato kuna sadaqaysato dariiqa dhibka laga suulinayo oo in la maro geedaha maarata dhiiqadaas faraha badan iyo roobabkaas hadday meesha galaan ummaddu ay kala go'ayso inay qof walba ka qayb qaadato oo ilaahay wax siiyey alla subxaanahu wa tacaala aayad ayuu wuxuu ku yidhi wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifu alla subxaanahu wa tacaala marka aayaddaas waxay sheegaysaa wixii aad la baxdaan oo min shayin nakiro waay cumuumay faa'iidaynaysaa wax yarba allah ka dhiga oo aad la baxdaan fa huwa yukhlifu booskeedii ilaahay baa wax idkugu bedelaya oo halkaas ilaahay baa idii bedelaa oo tabdiil idii siinaa booskeedu wax idii gelinaa marka waxaan ka codsanaynaa oo aan ugu baaqaynaa oo aan ku baraarujinaynaa intanna maqlaysa buundadaa waa la bilaabay dad dhaqaale iyo wax walba ku soo bixiyey dad baa wakhtigoodu ku bixiyey guddigiyaa ka hadlay waxaan rabnaa wax dhiman in lala dhammaystiro ummadda deggan deegaankaas oo ayaga dhibaatadaasu haysato loo soo gurmado waxaa weeye wixii qof dhibaa dad badan ma dhibaane in gurmad ballaaran loo bixiyo la sameeyo iskaashi ciddii hadda maanta meel maaragtay aan biyo fariisanayn oo maaragtay biyogelaynin ama ganacsataahoo maanta wax haysata inay yacni ku baraarugto in walaalahood dhibaataysan ay jiraan walaalahood ummadduna nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiinta inay xal xumin مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد saas ayuu yidhi marka dadka muslimiinta inaan jasad waaxida isku nahay isku naxariisanno issoo dunno wax isku qabanno waxaana aan wax ka dhiibno ilaahay maalka wuxuu noo siiyey inaan wax khayraadka inaan ku bixinno alla subxaana watacaala nooma siinin inaan maaragtay adduunya iska tacabno aanan dhahno waa nagala dhaxlaa ama aan adduunyadan maaragtay aan uga muuqanno waxaa la yidhi baashu hal waxaa la yidhi ninkeedii fadhiyo makacdaa la yidhaa marka waxaa weye reer ceelbuurow maanta waad arkaysaane baasha kiciya waddadaas waxaa weeye muslimiinta ayaa gacanta ilahay wax ugu dhiibay dadka muslimiinta oo ilahay wax ugu dhiibow wax la baxa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu
gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqaynaa waxaynu eegi doonnaa wararkii ugu dambeeyey covid sagaal iyo toban iyo cabdifataax hilbi ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا korona iyo wararkiisii ugu dambeeyey maraykanka dadka uu ku dhacay guud ahaan tiradooda waxay gaaraysaa laba milyan boqol iyo konton kun afar boqol iyo toddobaatan ruux dadka u dhintay guud ahaan tiradoodu waa boqol toban iyo toddoba kun shan boqol iyo sagaashan iyo sagaal kaysaskii ugu dambeeyey ee maanta ama dadka uu ku dhacay tiradoodu waxay gaaraysaa sideed kun laba boqol afartan iyo lix labadii saacee ugu dambeysay waxaa maraykanka cudurka korona ugu dhintay lixdan iyo toddoba ruux braziil guud ahaan dadka uu ku dhacay waa sideed boqol konton iyo laba kun toddoba boqol siddeetan iyo shan qof dadka u dhintay tiradooda guud waa afartan iyo laba kun siddeed boqol soddon iyo toddobo kiisaskii ugu dambeeyey afar iyo labaatankii saac waa kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaal labadii saacee lasoo dhaafay waxaa ugu dhintay braziil cudurka corona afartan iyo lix qof ruushka guud ahaan dadka uu ku dhacay waa shan boqol labaatan iyo siddeed kun sagaal boqol lixdan iyo afar qof tirada guud dadka u dhintay waa lix kun sagaal boqol afartan iyo siddeed kiisaskii ugu dambeeyey waa siddeed kun siddeed boqol soddon iyo shan qof laba-iyo tobankii saac ee lasoo dhaafay waxaa dalkaasi ugu dhintay cudurka boqol toban iyo sagaal qof dalka hindiya ayaa xiga tirada guud ee dadka uu ku dhacay waa saddex boqol labaatan iyo sideed kun laba boqol toban iyo afar qof wadarta guud ee dadka u dhintay waa sagaal kun saddex boqol lixdan iyo shan qof kiisaskii ugu dambeeyey waa lix kun shan boqol siddeetan iyo sideed qof lixdii saac ee lasoo dhaafay waxaa u dhintay boqol lixdan iyo sagaal qof dalka ingiriiska guud ahaan dadka uu ku dhacay waa laba boqol sagaashan iyo shan kun siddeed boqol siddeetan iyo sagaal dadka uu ku dilay dalkaasi guud ahaan tiradoodu waa afartan iyo kow kun lix boqol sagaashan iyo siddeed qof kaysaskii ugu dambeeyey waa kun shan boqol toban iyo afar qof waxaa toddobadii saacee lasoo dhaafay dalkaasi ugu dhintay cudurka soddon iyo lix qof oo british ah dalka talyaaniga guud ahaan dadka uu ku dhacay waa laba boqol soddon iyo lix kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaal qof wadarta guud ee dhimashadoodu waa soddon iyo afar kun saddex boqol afartan iyo shan qof kaysaskii ugu dambeeyey ama dadka uu ku dhacay maanta waa saddex boqol soddon iyo siddeed qof waxaa afartii saacee lasoo dhaafay talyaaniga cudurka korona ugu dhintay afartan iyo afar qof ugu dambayntiina dalka mexico waxa uu ku dhacay boqol afartan iyo laba qof lix boqol iyo sagaashan qof tirada guud ee dadka u dhintay waa toban iyo lix kun siddeed boqol toddobaatan iyo laba qof kaysaskii ugu dambeeyey afar iyo labaatankii saac dalka mexico cudurku waxa uu ku dhacay saddex kun afar boqol iyo sagaashan iyo afar qof lixdii saacee lasoo dhaafay waxaa halkaa ugu geeriyooday cudurka covid nteen afar boqol labaatan iyo afar qof لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانونا إن الذي كتب البقاء لنفسه كتب الفناء على الورى قانونا لو كان ذخرك صالحا ما خفته لكن حملت من الذنوب ديونا الله أنذر بالوباء عباده الله حرك بالبلاء سكونا سبحان من ينجي العباد بفضله ويقر منهم أنفسا وعيونا بدين عظيم هو السلام
gabagabada barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay muddo lix iyo toban sano ah waxaa hargeysa ku xiran sheekh cabdiraxmaan diyow iyo cabdiraxmaan inacad abuu cabdiraxmaan oo ka mid ah wadaadada ku dhaqan dhulka uu ka taliyo maamulka la baxay somalilan ayaa ka hadlay xarigga culimadaasi oor kasta caruurta la joogta caruurtoodi waxay leeyihin aabuu noo imanaya la soo daynaya lama soo daynaya haddana waxaan khudbadan maanta u qabtay innaga walaalayaal xaggeenna oo ta ugu muhiimsana innaga hargeysa waxaa ku xidhan laba sheekh oo ka mida reer boorama ayaa ku xidhan waxay xidhan yihiin laga soo bilaabo laba kun iyo shantii ilaa maalinkaa maantay joognay xidhan yihiin labadaa sheekhaanu mid baan garanaya oo macallinkeennii halkan noogu dhigay haada waa kan meeshaa loogu dhigaya ayuha alikhwa oo macallinkaa noogu ahaa waxaa la soo xidhay laba kun iyo shantii waxaa berigaa lagu eedeeyey eedo layska eedeeyey ee lagu eedeeyey waxyaabahan dee laysku eedeeyo iminka argagixisuu ahaa magacayru baa qofka iskaga bixinaya siyaroo aayara oo wax gaaladana ka daran baa laga dhiga argagixisada hadda argagixiso wax la ydhaha sharciga nuhumaba jirtaba in qofka muslimka argagixiso layskaga eedeeyo diinteenna meel kagama qorna argagixiso ayaa lagu qoray berigaas waxaa lagu xukumay berigaa walaalayaal toban sano xadhiga tobankii way dhammaysteen waxay lahaayeen waad soo baxaysiin tobankii markay dhammaysteen oo ay isleeyihiin waad soo baxaysaan waa toban sano o dhan ayaad cid halkaa uga soo baxaysay oo haddana way u dhacaysay iyagoo labada gidaaruu dhex jooga inna lilaah wa inna ilayhi raajicuun markaasay tobankii markay u dhammaadeen waa loo biiriyay haddana waxaa yidhi toban kalaa layniigu daraa lagu yidhi bal u fiirso daalimiintu waxay samaynayaan waliba kuwii doortayna waa daalimiin iyagna kuwa kuwaa doortay halkaa xilka keenay walaalika hum daalimuuna xaqan iyagana la mid weeyaan way la leeyihiin dembiga intaa le toban kana loogu dara haddana toban kale wixii soo dhammaaday ramadaantiina weyda imika ay u soo dhammaaday markaas haddana lama soo sideeyey imika oo waxaa la yidhi weli waa xajin raggii waa lama sideeyey la yidhi inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun markaasa dadka qaarkood waxay ku leeyihiin mee arrimaha lagama hadlo iyay ku leeyihin arrimaha kale in laga hadlo maaha wallaahi waa in laga hadlo weliba innagu inaad ka hadashaan wey maanta waa anigaa hortiina ka sheegaya ninka ka aamusa walaalkii muslimuu ka aamusay isagana way ku dhici doontaa biidni illaahi tacaala raggaasi walaalayaal waxay xidhan yihiin muddo ku dhow lix iyo toban sano ayay xidhan yihiin waa kan la sii daayey wariyaha cabdimaalik coddoon la idhaahdo ee dadkiisi u hadleen ee hala sii daayo firiir cabdimaalik cabdimaalik hala sii daayo waa kaa laga sii daayey kaa jabuutina waa ka loo sara kacay ee dadkii wada leeyihiin sii daaya fu'aad sii daa fu'aad sii daa wada leeyihin annaguna waxaan leeyahay labadaan nin magacantooda cabdiraxmaan iyo cabdiraxmaan baa hala sii daayay iyagana anu saasaan lahay iniguna saas leeyahay inigaa og anu waxaan halka ka leeyahay khudbadda hortiina cabdiraxmaan diyo ninka la idhaahdo iyo cabdiraxmaan dhacadda hala sii daayo maxaa yeele waa dulmi ayay ku xidhan yihiin macallimiintaasi والله waxay ku xidhay ma dulmi ayu aliqo in laga aamusana maaha sheedo aamuside akhi fillah qofka muslimka walaalka ay ku dulman meesha caruurtoodii maalinta dhalatay maanta waa 16 jir waa ku maalinta ayagoo dhashay ka tageen waxay ku xidhan yihiin dawaa maxay xataa dambi haddii lagu soo eedeeyo wuu dhammaaday xilligii dambigaasi oo xeerashooda ay qorteen qofka markay dambi ku xukumaan dee xilli buu leeyahay xilligiina uu dhammaaday waa ka aamusina nimayo hore wax ajiiba arrinta ajiibka dhagaysta waa arrin muhiima jiddan waxa cajiiba raggan waxaa la xidhnaa rag kale oo qabiilooyinkaa dadka xaggaa degana isku xillina way ahaayeen wallaahi waa la sii daayey waxaa loo sii daayay reehebeelnimaa loo sii daayay alayaal ogaada haddaynu ka aamusnayn ilaahay baa inagu caqaabi doonaa subxaana wa tacaala waa la sii wada daayey waxaa kaloon maqlay raggaasi way xanuunsanayaan jeelka dhexdiisa oo waxay ii sheegeen qaraabada qaar ka mid ihi in cabdiraxmaan oo kale uu xanuunsanaya oo layidhi dhakhtar degdeg ah loo diro oo warqad loo qoray كورونا دعير كاذب يقولان كورونا الله كويدو لما كانوا عاود قمايا أيها الأخوة أرنتها كأمسيه وأني فرديدا تجا سوقا يمقاحيها كهذا المقاحي والبا فيسبوك قليا ميل كستقليا أيها الأخوة وريك استهكار لارنت نوعايا فري عبد الرحمن عبد الرحمن هذا لسيدي أيو أنت أنكو علي أجري ما تكير أسوي إن شاء الله عبد الرحمن عند عبد الرحمن عند عبد الرحمن ديار ولي قبيله قبيله يكوينا وهلان anu halkan qabyaaladu gama hadlayo waxaan uga hadlayaa inanii min almuslimiin qof muslima baan hadlaya bas iyo inuu macallin yahan jiray mid ka mid ihi macallimiinta la dhigi inay hadlaan hadday shujaac yihiin ay walaalihii ruma yihiin iyagana u hadlaan waliba beledkuna ka hadlo sheekhul beledku wuxuu sheegay sheekh xasan dahayool mar weydiiyey wuxuu yidhi siiraanyaan u tagna waan weydiinay waxaan kuni raggan maxaad u haysataa waa kan raggii kaleba lasii wada daaye wuxuu ugu yidhi siiraanyahaasi waa kii hore dhacay wuxuu yidhi ayuha alikhwa waxa haysta ingiliishka haysta nagu yidhi ingiliishka haysta oo ingiliishku halkana ilaa uu ka talayaaba wixii yiri kuwaas haysto ilaa si daayidaan sideen oo wixii ingiliishku kuwa kale si daayo haysan waay maku aynu bahaysanaya inagu wax gaaran ka galay may waa been iyo soo celcelin odayaashu way tagaan mar walba waxa lagu yiraahdaa ku dhow yahay arrintu waa dhowdahay bal iska noqdo iska imanaysa mar kale ciyaar baa laga dhigtay odayaashu ogaadina maalinta la inii qorun baad imanaysaan kama horeeyna walaalayaal kama la dambeeyno xataa ka hadlaan sheekhul beledku halka uu ku noqonaada ka hadlay isaguna sheekhaasi ka hadlo maxaa yeele xataa waxaa laga yaabaa hadduu yidhahdo war hadday qaldameen ii soo daayeen inay soo raaciyaan ay soo daayaan sheekh dahaya ka hadlo yaan laga aamusin innagana waxaan iga rajaynayaa inaad sii sheegtaan un biidni illahi tacaala oon iska aamusin
guud ahaana barnaamijka dhuuxa caawa waa naga intaa dhammaanteenaba fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بدين عظيم هو السلام